Deegaanka Bali caanka ah leh X bilcile oo hoostaga degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa laga hirgeliyay iskuul dadka deegaanku ay si isku tashi ah ku dhisteen waxaana hirgeliyay iskuulkan dallada kheyriga ah ee baraarug oo ay ku midaysan yihiin dhallinyarada waxbaratay ee ku nool degmada Guriceel guddoomiyaha dallada kheyriga ah ee baraarug sheekh xuseen xaaji maxamed ayaa sheegay in dadka deegaanka ay ka caawin doonaan agabka waxbarasho iyo mushaarka macalimiinta iskoolkaasi wax ka dhigi doonto innagu ka baraarug ahaan waxaan qaban karnaa waxay tahay yuniformka inaan ka taageerno kuraasta iyo agabka in ka taageerno macallinkana aan ka diyaarino wax macallina oo mushaar in ka raba ma jiro haddii la waayo ilmihii wax baranayey iyo wakhtigoodii aad ilaalin weydaan adinkaa dembigaas iska leh halna waa idiin sheegayaa baadiye waa dhammaada baadiye wou dhammaaday cillada u dhammaada waxay tahay berrin kasta waxaa ka qodan berked iyo guri jingada annagu waxaan ku soo kornay baadiye aabbayaalkana baardiye ku soo koreen hadda meel xoolo lagu dhaqda lama arko maxaa la dhaqanayaa aqoon magaalo isu rugto meesha waa magaalo dhanka kale qaar ka mid a dadka deegaanka ee beli ceen yaale ex bilcalle ayaa u mahadceliyey dallada khayriga ee baraarug oo ay ku midaysan yihiin dhallinyarada waxbaratay ee ku nool degmada guriceel oo hirgeliyey iskuulkan waxbarasho oo baahi weyn loo qabay alxamdulilaah waxaan arkin jirnay ayadoo iskool loo aado iyo waxbarasho dabadaha loo aado ayaan anugu ilmaahayon ku gaaray waxaan soo marnay ayadoo magaalooyinka gobollada waaweyn haddana loo aadoo ilmaha loo wado waxaa mahad iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ee maanta jeexadheer ballacayaale noogu keenay waxbarashadannadii ardadannadii hore wax u baratay noogu keenay inaan ka faa'iidaysanno oon maanta isugu nimaadno annagoo reerreer ballacanyaala na kasa siiyey kaa ayaa alla subxaana wa tacaala ayaa mahaddaas iskale walaalayaal hadda waxa weeye annagu baahidannada horaan u soo gudbinnay muddo bishii hore dhammaadkee dhexdhexaadkeediiya halkan rag baa ka istaagay dhallinyara oo deegaanka u dhashay waxqabadkiisana ah